bismillahi raxmaan raxiim horta selaca waa waa nabad guud ahaan wax dhibatale oo intii shaqaaqadii dee maalmihii hore dacday mooye muddadii aan ku sugnaa iyo muddo badan oo ka horreysay nabad bay ahayd waa ogtihiin oo seylac waxaa ka dhacay doorasho golo deegaan oo labadii beelood ee wada deganaa ay ku kala bursadeen doorashada iyadoo beel ka midi toddobiyo tobankii mudane ay toban xubnood heshay halka beesha kalena ay toddoba xubnood heshay murankii doorashadaa ka dhacay baanu halkan u nimi inaanu si suluxa oo walaalnimaa aanu labadii beelood dee xaalkoodii aanu ku heshiisiino si isfaham looga dhalin karo marka runtii tallaabooyin badan baa noo qabsoomay tallaabada badan koowaad ee noo qabsoontay waxa weeye isu soo dhaweynta iyo isu soo jiidka dadka walaalaha ah oo ah maadaama muranku ka bilaabmay xildhibaanadii la doortay inaanu xildhibaanadii isu keenno iyagoo ay wada fadhiistaan oo wada hadlaan waxna laysu huro marka waxaa jirtay in beesha tobanka xubnood heshay ay labadii xubnoodba doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen marka halkaa sulaxaanu ka dhalinay waxa weeye in labadii xubnood aanay suurtagal ahayn inay hal beel wada qaadato marka ay beeshii haysatay iyadu si gobonnimo le uga tanaasushay xubin ka mid a markaa isu soo jiidkaasaanu gallay runtii waxaanu rajaynaynay inaanu maanta soo gunaanano iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilandna beeshaa cabanaysa waxyaabo badan oo kale uu u ballan qaado yili waxaan idin siin doonaa ama idiin magacaabi doonaa xilal deegaan iyo xilal heer qaranba marka intii oo laysugu daray baanu beesha ciise hor dhignay marka maanaan gebagabayn laakiin meel wanaagsan bay noo maraysaa waxaanad moodaa hal qodob oo adag inuu halkan yaallo oo ah beesha cabanaysaa inay aada u jeceshahay in maayarka magaalada la siiyo waayahay marka waxaa la sheegayaa sidaad adiguna hadalka aad hadda tilmaamayso in beesha aada doonaysaan inaad ku qancisaan inay qaataan meeyer ku-xigeenku ay ilaa iyo hadda arrintaa diidan yihiin oo aad kaga dhaga adeegayaan marka haddii ay arrintaa caqabadda idinka hor timaado in arrintaa xal laga gaari waayo ka somalilan ahaan waa maxay tallaabada idiin furan ood qaadaysaan runtii waxa weeye dee dawladi waa ti sharciga dhowrta waxa weeye dee dalka doorashaa ka dhacday wixii laysu huraayo iyo wixii laysu siinaayo iyo wixii wanaaga ee dee shicibka uu ku heshiiyo waxba waa waa waa u baarikaynaa oo waa ka ogoloo waanu soo dhaweynaynaa laakiin dee wixii ay dhaafi weydo haddii ay sharciga tahay oo sidii sharciga ay ahayd ay tahay waxaanu ku qasbannahay xukuumad ahaan inaanu dee sharciyadda garab istaagno oo dhiiri gelino nabadgelyadana sugno wixii kale ee dee beesha aanu walaalaha nahay loogu bedeli karo ee walaalnimo ee lagu soo jiidi karana mar kasta inaananu ka daalin ee aanu sii wadno waa tahay hadday madax adeygaan marka ma awood baad isticmaalaysaan ma rajaynaya inay madax adeygaan oo reerku ciise la yidhaahaa waa reer soomaaliinteeda kale ka duwan oo talada dhaqanka iyo isku xidhnaanta beelnimo waa reer tala leh oo soomaali taladii ka burburtay iyagu in lagaga wanaagsan marka waxaan og aaminsanahay inaanay marnaba wax aan waxba maaragtay ka biirinayn inaanay kusii dhegayn marka annaga laftigayagu xoogga iyo dagaalka waxba ku fali mayno waxaanu wadi doonaa nabadda iyo kadhaadhicinta muddo dheer ilaa intaa uu garashada iyo xaqu wanaag kusoo noqonayo waa tahay sidoo kale warar waxaan helaynaa in ay magaalada ka jiraan abaabul dhalinyareed oo dhallinyaro is abaabulayso heshiisiinta aada wadaan diidan arrintaasi maxaad kala socotaan maya wax abaabule ma jiro runtii abaabulku maalmihii horuu jiray hadda waaba galabta qof kasta waxaanu amar ku siinay inuu gurigiisii iska tago waana naga ajiibeen wax abaabule oo taagani galabta ma jiro xaaladda magaaladuna waa degan tahay odayaashii beesha ciisana gurigayga iyo gurigay degan yihin way isku degan yihiin laba guri oo aan waxba udhaxayn baanu degannahay waxaanu hawsha uun sii wadaynaa mar kasta in wadahadalku iyo xidhiidhku uu dee sii jiro oo aanu xaaladda xal mar kasta ku dayno waa tahay maadaama aan fursad ku helnay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan aad tahay waxaan jeclaan lahaa inaan dhinaca kale su-aal ku weydiiyo toddobaadkan intii lagu jiray dowladda soomaaliya waxaa aqoonsatay dowladda maraykanka oo dowladnimo ayaa loo aqoonsaday iyo inay cilaaqaadka dhinacii safaaradaha iyo diblomaasiyadda isweydaarsadaan ka somalilaan ahaan arrintaasi sideed u aragtaan runtii waxaan u aragnaa fursad bay ahayd aan malaa beryaha soomaali wakti dheer ugu dambeysay in dee aqalka cad ee maraykanka looga taliyo uu madaxweynaha soomaaliya iyo waftidiisu ay ay dee la kulmaan oo galaan oo lagu qaabilo waxaan u arkaa fursadda sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen inaanay uga faa'iideysane ay si khalada uga faa'iideysteen oo dee xun ku jiro waxay ahayd dal burbursan bay ka yimaadeene inay codsadaan in wax lala qabto waxaa kale ahayd inay codsadaan in goobaha nabadda ah ee somaliland ka mid tahayna in la taageero waxaa kale ahayd inay codsadaan inuu qeyb kala qaato dawladda maraykanku in soomaali laysu keankeeda iyo wadahadalkeeda sidii uu usii socon lahaa khaasatan soomaaliya iyo somaliland wadahadalkeedu sidii uu usii socon lahaa inay inay inu inuu qeyb ka qaato waxaad moodaa fursaddaa sidii la rabay inaanay uga faa'iideysan ay uga faa'iideysteen weji xin ahoo ah annagana aqoonso aqoonsiguna waxba u tari maayo qof dee aan gacantaba ku hayn meeshii uu maamuli lahaa aan gacanta ku hayn marka taasi waxay u muuqataa inaanay fursaddii aanay ka faa'iideysanoo nin baa la yidhi waad maamul xun tahay ee maamul xumada maxaa kugu wacan dadkaygaan ka arkay buuli markaasuu yidhi subaxii bal waxaan kutusaya ummadda khaladkeeda markaa qof maskiina u yimo wuxuu yidhi waar xisi wuxuu yihi waxaad qabsato lamanlaabkeed baan miskiinka xigana tiina wax qabso wuxuu yihi haddaad isha iga riddo ka labaadna soo labadaba ka ridi maysa markaa soomaali maamulkeedu wuxuu ga faa'iidaystay la kulanka dawladda maraykanka waxay uga faa'iidaysteen xino waxay dhaheen somalilandna labada ildood ka rid annagana il il naga rid marka si saxa ugamay faa'iidaysten marka adinku ka somalilan ahaan aqoonsigan hadda la aqoonsaday dowladda soomaaliya muxuu u dhimayaa wadahadaladii idii socday adinka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ma waxaad u arkaysaan inuu wadahadaladii aqoonsigani caqabad ku yaho ay dhibaata ku timaado wadahadaladii burburaan may runtii soomaalida maamulkeeda awalba waa la aqoonsanaa oo annagana lama aqoonsaneen laakiin waxaad moodeysay inay ku yaro jirtay waxoogaa maamulada kale dee sida somaliland oo maamula puntland oo iyada maamul goboleeda somaliland oo dee dal madax banaana in ay waxoogaa tahdiid ku yaro jiray oo dee yaro tahdiid oo ay ahayd waxa weeye ciddan oo keliyaanu aqoonsan nahay iyadoo aan la eegin xuquuqdii dadkii kale ee dee wax dhistay ee muddada badan soo shaqaynayay ee maamulka lahaa iyadoon la eegin ayaa waxaad moodeysaa ay dee waxoogaa tahdiid uu ku jiray